habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanka gacanta iyo bogga v o a somaly com
waa fiidnimooxada bisha juun waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika oo ammaanay jawaabtii laamaha amnigu ay ka bixiyeen weerarkii al-shabaab ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho markii ay guriga galeen waxay bilaabeen inay xabado soo ridaan ciidanka amniga gaar ahaan ciidanka nisa ayaa soo afjaray maxaa layidhahdaa dhibaatadaas ay shacabka la damacsanaayeen dhagarqabayaashan dhallinyarada ah ee lasoo qalday ee ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ka tirsan waa nasiib darar runtii xilli ramadaan in maxaa layidhahda ummaddii soomaaliyeed dhallinyaradii intay wax ku soo xidhaan ayagana ay gadaal ka fadhiistaan
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
usha aniga oo kula dhacood meela ka ilduuftay inaad oydo inaad aamustaad ku arri dhaantaaye ad ha cabannin aabbow ha odhan hanase awtaamin ayaan iyo ayaan naag xun baan umalka daynayne adoo uuballayn reero kale yayan ku ogaani waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo dowladda federaalka ayaa labaduba ammaanay jawaabta ay ciidamada dowladdu ka bixiyeen weerarkii ay saacadii hore ee saaka al-shabaab isku dayda inay ku qaado saldhig ay ku leeyihiin ciidamada nabad sugiddu magaalada muqdisho gaar ahaan degmada shibis dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay weerarka oo ka dhacay bannaanka hore ee saldhiggaasi dhammaan dadkii weerar ka soo qaaday ayaa la sheegay inay dhinteen iyo weliba askari ka tirsan ciidamada amniga goobjooga ku sugnaa goobta ayaa v o a uga warramay siday wax u dhaceen
saakii aroortii hore annakoo jiifno labaiyo toban saac markay ahayd ayaa qarax weyn meesha ka dhacay markii aan bannaanka u soo baxnana in baabuur meesha ku qarxayaan aragnay nimanaa kasoo degtay kabacdi xabaday meesha ka bilaabeen xabadda markay meesha ka bilaabeen ciidankii meesha gudaha ku jira iyo ayakaa isku dhacayo guri meesha ku yaalay galeen oo macfalka irdiisa marka xabaddii saasay ku bilaabatay ilaa muddo ay socotay xabadda waa weerarkii afraad ee al-shabaab ay qaado tan iyo intii ay bilaabantay bisha barakaysan ee ramadaan maalintii khamiista toban askari ayaa ku geeriyootay labiiyo toban kaloo dhaawac qaarkood halis yihiinna way soo gaareen kadib markii gaari ay saarnaayeen oo shil ku qabsaday deegaanka barawadal oo waqooyi galbeedka ka beegan magaalada garowe ciidamadaas ayaa ka tirsan daraawiishta puntland askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood ka wada tirsanaa ciidanka jiidda hore ee deegaanka tukaraqa oo u dhexeeya garowe iyo laascaanood waxaana markii shilkaasu dhacay ay kusii socdeen magaalada garowe madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas ayaa waxyar kadib booqday dhaawacaasi iyo meydkii askarta ee la geeyey isbitaal ku yaala magaalada garowe wuxuuna u taxsiiyey geerida ku timid dhammaan askartii halkaasi ku geeriyootay waxaana la sheegay in madaxweynuhu amar ku bixiyey in askarta qabta dhaawacyada halista ah daaweyn caafimaad dheeriya loogu qaadi doono dalka dibadiisa ciidanka shilku qabsaday ayaa watay gaari noociisu yahay b g oo u saarnaa quriga lidka diyaaraduhu
sarkaal ka tirsan maamulka hoose ee degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa dablay hubaysan ay ku toogteen xalay magaaladaasi mas-uuliyiintu kama aysan hadlin sababta keentay dilkan iyo in cid loo soo xiray toona wariyaha v o eda ee waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warkan noo soo diray sarkaalkan oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed barre cabdulaahi wuxuuna ka ahaa caaqil deegaanka cirib oo ka tirsan koonfurta degmada wajeer lama oga ilaa iyo iminka dadka dilay sarkaalkan oo ka soo baxayay xalayto salaada cishaha masaajid ku yaala bartamaha magaalada wajeer taliyaha ciidanka booliiska ah ee degmada wajeer samuel mukindai ayaa shaaciyey in ilaa iminka ay baaritaanno ka wadaan deegaanada lagu dilay caaqilkani wuxuu sidoo kale sheegay in sargaalkan uusan ka tirsaneyn saraakiil horaan u shaaciyey in naftoodu khatar ay ku jirto oo la hayay oo diwaankooda ay dowladdu haysay wuxuuna sheegay in isirsaaseen dhex martay ciidamada booliiska ay ku guuldaraysteen in dableydaasi ay gacanta ku soo dhigaan al-shabaab ayaa ku hanjabtay in dilal ay u geysan doonto qaar ka tirsan saraakiisha soomaalida ee la shaqeeya dowladda dalkani kenya waxaana jirtay in sanadkan horaantiisa ay ku dileen isla sargaal ka soo jeeda wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya deegaanka carabiya
saraakiisha dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey maanta oo axada in qarax bambaano ah oo la dhigay jidka dhankiisa uu ka dhacay gobolka koonfureed ee helmand ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo rayida oo ay ku jiraan sagaal caruura dadka dhintay ayaa saarnaa gaari xilligaasi marayay meesha ay miinadu ka qaraxday kuwaasoo ka soo qahay dagaal ciidamada afghanistan iyo dagaalyahanada daalibaan ku dhex maray meel u dhow degmada marjad wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku soo warramaysa in dhammaan carruurtii ku dhimatay qaraxaasi ay da-doodu ka hoosayso shan jir dhinaca waqooyina dalka afghanistan waxaay saraakiishu sheegayaan in dagaalyahanada ka tirsan ururka taalibaan ay shalay qabsadeen degmada la yidhaahdo jardaara oo ah degmo markaasi muhiim u ah
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka oo dhan waxaad si dhib yar nooga dhagaysan kartaan bogga iyaga v o a somali com ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho maanta weerarkaasi oo loola dan lahaa saldhig ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda kuna yaala degmada shibis weerarka ayaa isugu jiray qarax iyo rasaas ay isweydaarsadeen maleeshiyada iyo ciidamada amniga warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga axmed xasan colaan gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maantay aroornimadii hore ku qarxay afaafka hore ee dugsigii saqaawidiin ee dhawarka dambe ee xarunta weyn ee nabad sugidda soomaaliya ay ku leedahay degmada shibis ee magaalada muqdisho qaraxani oo lala damacsanaa ciidamo ka tirsanaa nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku sugnaa goobtaasi balse qaraxaasi ismiidaaminta ahaa kadib ayaa waxaa halkaasi galay rag hubaysan ayagoo galay guri ku dhowaa oo dad shacaba ay degganaayeen raggani oo gaaraya saddex ruux ayaa risaas ay isdhaafsadeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo in muddaana ay socotay risaastaasi ay isdhaafsanayeen qof goobjoogo ahaa oo la hadlay v o e da ayaa waxa uu sheegay waxa uu arkay saakii aroortii hore annakoo jiifno labaiyo toban saac markay ahayd ayaa qarax weyn meesha ka dhacay markii aan bannaanka u soo baxnana in baabuur meesha ku qarxayaan aragnay nimanaa ka soo degtay kabacdi xabaday meesha ka bilaabeen xabadda markay meesha ka bilaabeen ciidankii meesha gudaha ku jira iyo ayakaa isku dhacayo guri meesha ku yaalay galeen oo macfalka irdiisa marka xabadda saasay ku bilaabatay ilaa muddo ay socotay xabadda indhehay waxay qabteen saddex qofood oo dhaawaca wax kale hadda khasaare kalea ma arkin oo xaafadda soo gaaray ama dadka rayidka meesha degana dadka rayidka ayaan saddexda qofood oo dhaawaca ciidankii dhexdiisa hadda wax kale oo gooniya ma gaarin ayakina meeshay ku dhinteen gaariga bannaanka ku qarxay albaabka uu derbigu ku dhuftay albaabka meeshuu ka geli rabay baa ka qaldoontay derbigu ku dhuftay marka derbigu ku qarxaday derbiga markuu ku qarxaday marka meeshaasi ku fashilmeen ay kasoo degteen ciidankii meesha isku xabadeen marka ayakina meeshay ku dhinteen saddexda qofood ku dhaawacantay meesha axmed muumin waa guddoomiyaha degmada shibis waxauna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreysay ee gaartay halka mashaqadu ay ka dhacday saakay degmada shibis gaar ahaan waxa waaye xaruntan barxaddan ay dhallinyaradu ay kubadda ku ciyaaraan saaka xilli hore aroortii horeeto waxaa ciidamada amnigu ay ku daba joogeen gaari ay ka shakiyeen deetana markii uu gaarigaasi hay-adaha ammaanka iyo ciidamadii ku daba jiray uu awaamirteeda uu diiday ciidamadu ay horey ay sasbagti uga qabeen halkan ay isla soo gaareen kadibna uu isku qarxiyay barxaddan bannaanka sida aad aragtaan laba dhallinyaro oo gaarigaa la socotana waxay galeen gurigan dad shacaba ay degan yihiin sidaad u jeedaan deetana ciidamada ammaanku way ka hortageen runtii falalka amni darrada ay rabeen inay ku dhaqaaqaan sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed yuusuf cismaan oo isna hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ay ka hortageen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaas oo ay saaraayeen laba nin oo ku tilmaamay inay dhallinyaro ahaayeen waxaa maanta ciidamada amnigu ay fashiliyeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay la socdeen ama saarnaayeen laba nin oo rabay inay dhibaato ka geystaan magaaladan muqdisho iyo ummadda soomaaliyeed ee sooman ee muslimiinta ah Ee, markii awaamiirta uu diiday ee ah in la istaajiyo la hubiyo gaarigu xabaday bilaabeen xabadihii la isdhaafsaday gaarigii wuu qarxay laba nin oo ka degtay ayaa u gashay cid shacaba oo guriga hadda halkan u jeedaan oo ganjeelkaas jajabay ah oo ilmo iyo haween iyo carruur ay degganaayeen soomaaliyeed Ee, markii ay guriga galeen waxay bilaabeen inay xabado soo ridaan ciidanka amniga gaar ahaan ciidanka nisa ayaa soo afjaray ee, maxaa la yidhahdaa dhibaatadaas ay shacabka la damacsanaayeen ee, dhagarqabayaashan dhallinyarada ah ee lasoo qalday ee ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ka tirsan Ee, waa nasiib darar runtii xilli ramadaan in ee, maxaa la yidhaha ummaddii soomaaliyeed dhallinyaradii intay wax ku soo xidhaan ayagana ay gadaal ka fadhiistaan inay inay inay dhahaan ummaddan sooman isku soo qarxi dhinaca kale waxaa maantay degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho lagu dilay anwar xaaji dayib oo xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya qaraxyadan iyo dilalkii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab waana markii ugu horreysay falal caynkan ah ay ka dhacaan magaalada muqdisho tan iyo markii la gudagelay bisha barakaysan ee ramadaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay mar kale habeen wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan kadib markii dhowaana la shaaciyey magaca uu yeelan doono maamul goboleedka laga dhisayo gobolada mudug iyo galgaduud ayaa siyaasiyiinta iyo dadweynaha goboladaasi ku nool siyaabo kala duwan ay magacaasi u soo dhoweeyeen haddaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada cadaado kula xiriiray cabdiwaaxid macalin isaaq oo ah wariye madax bannaan uun weydiiyey sida loo arkay magacaasi
cabdiraxmaan aad baad umaadsantahay dood dheer kadib waxaa la isla qaatay guddiga farsamada soo bandhigidii ay dastuurka kusoo qoreen maamulka gobolada mudug iyo galgudud magaca uu yeelan doono oo noqonayay galmudug state aragtida dadka mar aan la dhex qaaday aragtidooda si aan wax badan uga ogaado waxay dadku ahaayeen kuwo aada usoo dhaweeya magacaas maadaama magaca uu horay u shaqayn jiray inkastoo dad kale oo aragti qabay ay aada uga duwanaayeen oo ay sheegayeen inay aada magacaasi magac aan horay loo qaadan ay habboonaan lahayd inay qaataan oo maamulka loo bixiyo hase yeeshee sida la ansixiyey magaca galmudug dadku aad bay aragti ahaan usoo dhaweynayaan marka aada weydiiso cabdiwaxiid waxaynu ognahay in khamiistii weerar ka dhacay magaalada cadaado gaar ahaan halkuu shir ka socdo bal waxaad nooga warantaa ammaanka guud iyo sida markaasi xaaladda amnigu uu yahay hadda
cabdiraxmaan waa xaqiiq magaalada cadaado ee xarunta maamulka xidin iyo xeeb oo shirka uu haatan ka socdo maamul sameynta mudug iyo galguduud qaraxaasi waxa uu ahaa qaraxii ugu horeeyey ee ka dhacaa taniya markii shirka uu ka furmay magaalada kadib waxaa bilowday howlgallo ciidamada dowladda federaalka ka jooga magaalada cadaado iyo kuwa maamulada xubin iyo xeeb iyo galmudugtii madaxweyne qaydiid waxaa bilowday howlgallo amniga lagu xaqiijinayo inkastoo weli si rasmiya aan loo shaacin cid loo soo qabtay hase yeeshee isbedel xoogan ayuu qaraxaasi ku sameeyey magaalada dhinaca amniga marka loo fiiriyo wadooyin fara badan ayaa la xiray kuwaasi oo ay degan yihiin mas-uuliyiin waxaa sidoo kale la xiray agagarka xarunta madaxtooyada maamulka xubin iyo xeeb waxaa sidoo kale la xiray halka xarunta shirka kafaala ee ahayd halkii aadka loo soo weeraray oo afarta dhalinyarada gaariga ismidaamintay wadatay ee weerareen runtii marka waxay kutusaysaa in isbedel amni ama saameyn amni uu sameeyey weerarkaasi lagu qaaday xarunta kafaala ee shirka uu ka socday isbedel dhinaca amniga ah magaalada waa laga dareemayaa oo wadooyin magaalada waaweyn ayaa xiran kadib qaraxaasi oo dadku ay aada tuhuna u qabaan waxaa lagu gooyey dhagxan iyo fuustooyin iyo biro waaweyn waxay ku tusinaysaa in isbedelka amni uu yimid ay sabab u tahay xirnaanshaha wadooyinkan qaar waan gartay mas-uuliyiinta aan weli si cad loo shaacin in loo qabtay falal ammaan darri ah cabdiwaaxid halkay maraysaa dadaaladii lagu doonayey in lagu soo magacaabo xildhibaanada uu maamulkan yeelan doono cabdiraxmaan way socotaa dadaallo lagu xulayo xubnaha baarlamaanka inkastoo ay jiraan xubno lasoo bandhigay oo si rasmi ah aan loo shaacinin kuwaasi oo rasmi ahaan aan weli loo soo bandhigin hase yeeshee waxaa jira dadaalo odayaasha iyo mas-uuliyiinta qaarkood ay wadaan oo lagu soo xulayo cadashooyinka odayaashu waxaa jira in odayaal fara badan ay aada uga cadanayaan habka haatan wax loo soo xulayo qoondada ay helayaan waxaa jira dadaalo oo wado wasiirka arrimaha gudaha federaalka oo ku aadan in uu beelaha ka qanciyo tabashooyinka ay qabaan xaqiiq ahaan way socotaa dadaalada soo xulidda xildhibaanada maamulka uu yeelan doono hase yeeshee weli si rasmiya wax loo shaaciyey oo tiro rasmiya oo lasoo bandhigay ilaa iyo hadda ma jirto cabdiraxmaan waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada cadaado oo khadka telefoonka igu waramay
halkaad weli nagala socotaan waa voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha falastiin axmed iimaan waatan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilka xanaf guddoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa hanaanka garsoorka ee soomaaliya oo meelo badan iyo siyaabo kala duwan loo diro sidoo kale dhegaystayaasha ayaa su-aala weydiin doona guddoomiyaha marka ugu horeysa guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal waxaa noo sheegtaa doorka iyo hawsha maxkamadda sare ay qabato ee aada guddoomiyaha ka tahay horta maxkamada saaaa jira dadku isku qalqaldayaan xilka aan leenahay nidaamkeedu yahay iyo taa maraykankaa joogto waa isku mid waxaan qaadanay inagu berigii hore markii siyaad barre dee nidaam gooniyahu ama tawrad ama ciidana ama milatari ayaan lahayn sagaalkii sanadood ee kow ee hore ee nidaamkaynu lahayn kii laftiisii ayaan qaadanay muxuu ahaa two thousand three two thousand four markii carta markii carta waa la qaatay haskaa aad looma aqoonsan laakiin markii embagaasi baa la qaatay waa nidaamkaynu lahayn two thousand nineteen lixdankii ilaa sixty ninenkii ee ahaa nidaam dimuquraatiya oo madax banaan oo furan oo garsoorku xor yahay ka madax banaan yahay hay-adaha kale garsoorku macnaheedu waxa weeyaan dacwadaha dadku isku qabto ama dawladda cid ku qabsato ama qof qof kale ku qabsado waa wixii ama ama dembi maaha dembina waa qaaqaano waa dembi waxay uqaybsanaa dembi oo dunuubta dembiga ka dhacda ee caadiga ah iyo kuwa ahligixisada gidanka isku dar iyo dembiyada sibilka ah ee dadku iyagu laftoodu isku qabqabsadaan mid kalaa jira waxa weeyaan dacwadaha maamulka ah waa maamul matalan waxaad ka soo qaataa dhul ayaa meel badan guri baad leedahay gurigii baa lagaa duminayaa haddii lagaa duminayo sharcigu wuxuu leeyahay meelas iyo qofka oo dhow u degmaa gurigiisa iyo meeshuu lahaa meel kaloo banaana waa in la siiyaa uu dego midkan waa lagu siin waayey waa dacweynaysaa dawladda hadday kusiin weyda kusi waxaa kamid ah anandhee dhaktara oo dadkii qofkiisa wuxuu u daweeyeyoo dabeedna qofkii ku noqdo ku cawarmay waxaa kamid ah dawladda loo qabsado iyo dawladda ama dadku u qabsadaan dawladda maamul baa waa dacwada maamul saddexdaa dacwadood waa saddexduba sidaa ay u jiraan ay halkan u leedahay innagaan u leenahay maraykanku lagu leeyahay marka waxaa sheegtay in dacwadaha dawladda loo qabsadoo kale ay ka mid tahay dacwooyinka maxkamadda loogu talagalay inay qaado ma jiraan dacwado dawladda loo qabsado mararka qaar oo maxkamadda yimaada ama dad soo dacweeya dawladda hadiyo waaba ay imika imika beri maalmahan iyadhay u badan yihiin waxaan waxaa dacwadaan galay maalinta daraad galay dacwad nin guri leh gurigii uu lahaa ee uu dhistay nineteen eighty seven ayaa dad kala sheegtay markaasay dawladda hoosisida adigu malihide dadkaa kalaa leh markaasay dawladna xoog kaga saartay ninkii xoogay kaga saartay wax uu dacwoonaya wuxuu leeyahay dawladda xog uma xaquma leh ina xoogi kaga saartee haddii laga saaraya garsoorkaaga uu noo soo dacwooday waa dawladda loo qabsaday waa mid weli way badan yihiin dacwadaasi qaar badan oo bendiga oo imika weliba intii meerka magaalada hadda jooga uu yimi dacwado badan oo noocaasa oo dadku ay u haystaan baa jira oo ama guryo ama ha laga dumiyo ama ha laga saaro ama ha laga qaadoba waxa weeyaan waa daawadaha maamulka mid kalaa imika jirta oo aan hayay oo guri halkana uuna leeyahay dawladdu leedahay annaga ale nina u leeyahay maya malahe aniga ale waa ay leedahay dawladda waanu kala wareegnay oo barkiisiyaa bare ayaanu kala wareegnay gurya gurigaas oo waxaanu u celinay waxaanu digrii ninka wuxuu leeyahay waa jiraa digrigu laakiin lacagtii lagama siino lagama celin oo wax la siiyey ma jirto dacwadaha caynkaas waa badan yahay kuwa maamulka dacwadaha maamulka En- loo qabsada arrinta dhulka aaday murankeedu u badan yahay waxaa jira dhul xilliga dowladda kacaanka maxamed siyaad barre dad lagala wareegay kadib la qarameeyey dadkii ay hadda raadinayaan ay leeyihiin xaqdarra na looga qaada dhulkeenna yaan rabnaa dacwooyinka lagama noocaasa qaban karo maxaa laga samayn karaa waxba ale waayo dowladdaasi dowlad bay rejiim bay ahayd alla wixii shaqaa ay samaysay dab loogu noqon maayo hadday cid dhul kala wareegto ay ka qaatay way kala wareegtay dhulka ay ka qaaday dowladdaa leh dowladda imika joogta rejiimka imika jooga waa inay sax ahayd iyo inay qalad ahayd la geli maayo waa rejiim jiray waa rejiim waktigiisa dhamaystay waa rejiim la aqoonsanaa oo dowlad aqoonsanayd waa rejiim dowladuna imika ay iyana aqoonsanayd wixii dowladdaasi samaysay inaanay dowladda iyo gudubka dhowtii karay haddii guriga laga qaaday beriga nidaamkii markaa jiray lagaga qaaday sharcigii markaa jiray lagaga qaaday waxlaha laga qaban karaya En, waxaa jirta in ay jiraan dhulal danguud oo dowladdu ay bixinayso ama hanti qaranku lahaa oo dad gaara la siinayo si ay ama ganacsi ugu sameeyaan ama si gaara ugu isticmaalaan sidii ay noqotaba arrimahaasi maxaa door ah oo ay maxkamadda sare ku leedahay ilaalinta hantida qaranka duur iyo maxkamadda salaada lama ogola sharci nineteen eightygii soo baxay inta bere soo baxay artikatual wuxuu leeyahay qof dhul laga qaaday haddii qof dhul laga qaado oo meel shaqo laga qaaday ama guri laga qaado ama meel laga qaado ay dowladdu baahideedii ka baxdo in qofkii loo adeega waxaa si cad loo sheegaya inay maamnuuc tahay oo aan la samayn karin meel qof laga qaado qof kale la siiyo waa mamnuuc waa waa haddii naloo feerno exactly waxaan nahnaa waxaan waxba ka jirin waan kasoo qaadnaa hadii lahayd hadday dowladdu ka baxday baahideedii waa ka baxay soo maxa qofki ilaah baa la siinaya cid kale la siin maayo laga qaaday marka hore marka way badan yihiin annaga weliba maxkamadda saraare dacwadaha maamulka maxkamadaha waa loogu talagalay inay dacwado adag yihiin oo dowladduna ku jirto marka inay maxkamadaha hoose galaan maba aha waa maxkamadda saraale ee kow marka dacwadahaas oo dhan waa dacwado jira waxaa jira iyaguna dacwado kale oo aada u badan oo kuwa dacwadahan niman ka ahday teroriska dacwadaha waxaa le maxkamadaha caadiga ah dadka loo qabsado inay aljaasa yihiin laakiin maxkamadda militariga imika gasha way waa laisku haynaa maxkamadda militari anaga qudhayadu maxkamadahan caadiga uma diyaar aha inay ula wareegaan waxaana ula wareegayn amniga dartood amnigooda awgood baana ula wareegi En, waa mahadsanta markana Waayo.
en, dhegeystayaashaan siinaynaa guddoomiye en, dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtid inaa weydiisid guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya
falastiin waa ku salaamaya magacaygu waa maxamed xaadi xuseen raage Eh, waxaan kasoo wacayaa gothenburg sweden En, runtii en, waan salaamayaa eh, guddoomiyaha maxkamadda sare En, laakiin waxaan rabaa mudanaha waxoogaa iktiraacaad ah iyo su-aal in aan weydiiyo ku saabsan en, systemka uu shaqeeyo en, cadaaladda soomaaliya inagoo og in wax badan ay eh, khaldan yihiin markii la eego cadaaladda oo qura ma ahane hay-aadkii xoojin lahaa ama een, dhaqan gelin lahaa cadaaladda sida booliiskii laakiin marka aan eegno cadaaladda lafteeda waxaad moodaa in een, social justicekii een, ama cadaaladdii bulshada ay aada u baaba'san tahay sidoo kale madax banaanidii cadaaladdu ay sidoo kale doodi ku jirto haddii een, cadaaladdu aanay madax banaanayna een, oo ay farafarayn kala kulmayso madaxdii dowladda ama xitaa een, een, yacni canaasiir kale oo xoogan oo shacabka ku jira ama hay-adaha kale dhaqaalaha le danaheeda isko danahooda iska hor imaanaya ama ashkhaas gaara iyada lafteeda way adag tahay in cadaaladii eh, la oogo arrinta kaloo iyada lafteeda aan rabo in la inaan taabto muddo dheerna een ku taagnay dadka waxay tahay in dadka shacabka ah la saaro maxaakiim military oo een qofkii oo la een procedure caadi ah oo rayid ah la marsiin karo in maxkamad military la geeyo taasi lafteeda een oo doodi ka taagan tahay Eh, su-aasheeda marka haddii aan soo koobo waxay een noqonaysaa een sidee cadaaladi ku iman kartaa haddii intaas oo dhibaato ay taagan yihiin oo tusaale ahaan cadaaladii aanay mar madax banaaneyn mar faraha lagu taagtaagayo dadka cadaaladii ka shaqeynaya sida nimankan yani xaakimiinta ee maxkamadaha jooga oo kickbacks iyo dhabarka taabasho badan la sheego lagu eedeeyo in ay kala kulmaan dhinacyada ay khuseyso dacwooyinka ay qaadayaan waa mahadsan tahay maxamed hayo gudoomiye way intasu badiyey hadal ku badiyey su-aal wuxuu weydiinaya connection buu buuxiyey haya wana waan ugu jawaabayaa ta ugu horeysa waxa weeye horta adaa dhegeysa garzoor garaabtuu ku qabaa soomaaliya soomaalida way ku adagtay garzoor ee garsoorku waa dad civil ah civilized oo aan hubaysnayn xoog ma lahayan xoogna wax kuma fuliyaan xoogna wax kugeeya siday u arkayaan ayay iyagoo madax banaan danku inay sharciga juris yihiinoo haynana weeye okay dad caynkaas oo kalaa iyo shaqa caynkaas oo kalaa nin hayaana waa fahmaysa soomaaliya waa ku adagtay wax sax weeye ninkaas uu sheegay ma hayso dayactirkii wuxuu u baahnaa dhaqaalihii u baahnaa ilaalintii u baahnaa xooggii u baahnaa midna male marka garsoorku horta dhibaatay ku tahay dalkeenan dalkeenan waxay ku dhaweyaan garsoor aan hubaysnayn iyo madax dawladda hubaysan waa difficult madax banaanida way adkaanaysaa haddana xataa aanay faragelin waxay faragelinta ka daayaan waxa waxay u baahnaa wax ku fulin lahaa oo dham haysan wuxuu u baahnaa la siin maayo dhaqaaluhu u baahnaa la siin maayo meeshii wax ku qaban lahaa u baahnaa la siin maayo khabiiradu u baahnaa waxa la siinayo ma jirto maba waaba la ignoor galinaya waa tahaa dad afrikaana dadka soomaalida way ka fiixan jirtaa hoos way waagtaa in muxuu ahaye garsoorka aada iyo aada iyo aad waxgeeda loo geeyo waa laanta waa saddex laabo dawladdu qaybsantaa mid kamida weeye la siin maayo ahmiyadu lahaa miisaaniyadu lahaa miisaaniyada ay yara mushaaro yara yar yar baa la siinayaa hay-adaha kale lacag badan baa la siinaya kuwa xeeldejinta iyo kuwa fulinta lacag badan bay qaadanayaan miisaaniyada waa weyn baa loo sameynaya waxba la siin maayo tan keli kale mushaharkaa yara ninkaa garsooraha la siiye mooyaane wax kaloo weelaya oo uu ku shaqeeya wallahi inay jiro intaa joogay afar sano dhowdhow baan joogay ma arag mana jirto caynkaa u dhalanaysa ma jiro kow hadda xagga mushaharkii baa laga dhalanay xaggii quwadii haddaan laga dhalan kale marka garsoorku horta waa dhibaataysan yahay ma odhanayo ma odhanayo ninkaas ma odhanayo mana odhanayo waxbaa ka jira waxaana leeyahay laakiin odhan maayo waxba kama jiraan baination waa jirta nin wal oo soomaaliyeed oo dacwad doonaya dacwadiisaas isku hallayn maayo inuu xaq leeyahay inaanu hadlin wuxuu doonaya inuu lacag ku helaade oo iyagaa garsoorayaasha la dooranayo dadka lacag ninkaa waa midaan doonaya inay extractka hoosta ka xaqiiqo dadka soomaaliyeed iyagaa daaqasiib ah iyagaa laaluushka bixiya iyagaa la doonayo markaa garsoorayaashu ma odhanayo waa nadiif ma odhanayo waa nadiif waayo nin aan badbaacan oo lacag lahoos diga haddii wadhaba uu garanayaa nin baahan oo lacag badan leeyi lacagtaa laga qaado noo xukun wax walba way dhici karaa marka ma lagu laakiin kalsoonaan aynoo in karaa la dadaalo ma lagu kalsoonaan karaa cadaaladda sidaasa oo hadda aad saa u sharaxday ee aan daryeelka haysan een dhaqaalaha haysan ee laaluushka lala soo doonanayo kalsooni ma lagu qabi karaa guddoomiye dee kalsooni waxaa loogu qabi karaa saddex tallaabo weyaade saddexduba kaama wada eexan karaa tallaabo koowaad baa jirta tallaabo labaad baa jirta tallaabo saddexaad baa jirta waxa weeyaan nidaamka wuxuu ku wanaagsan yahay nidaamka dimuqraadiyadda meesha aan markiiliya waxba la goynayn sidii maxkamadii militariga cid kale intay xukunto aan halkii ku dhammaanayne waxa weeyaan waxay hadday khaliban yihiin meel baad la tagtaan dheer waxaad loo tegaysaa maxkamadii labaad waxaad loo tegaysaa maxkamadii sare waxaa dhamin waana mid kasta maxkamadda sare iyo kale benji baa xukuma gen saddex garsoore ah iskuma raaci karaan saddexdu saddex garsoor xaq daroodan iskuma raaci karaan oo nin walba aan uu yahay hootiisa leeya aqligiisa garaadkiisa leeya marka laakiin laakiin way dhacdaa waxaa la sheegaya ilaa anigu ma odhan karo xumaan laaluush ma jiro ma odhan karo walahi waa mahadsan tahay Een, guddoomiye hadda waxyaabihii uu xuseen maxamed waxaa ka mid ahaa in maxkamadda militariga ay mararka qaar xukunto dad rayid ah sharci ma taha taas waa su-aasha labaad su-aasha labaad way jirtaade walaha sibilka ah maxkamadda militariga awoodeedu waxa weeye inay xukunto muxuu ahaa dacwad daf ciidan uu sameeyo oo shaqo ciidan ku sameeyey in ciidani hadduu intu suuqa tago dabar kursado ama lacag xado ma aha dembiga dembi mulatani waa dembi caadi ah waxa weeyaan dembiga ciidamadu ciidamada ay leeyihin waxa weeye in ninka uu sameeyo nin ciidanka ka mid a oo shaqo ciidan ku sameeyo taasi waa dembi mudan military baa laga waa dembi beenal military beenal ka koorka ku shuqula ta kale ay leeyihin waxa weeyaan xeryaha kaamankooda meelaha ay joogaan dembiyada ka dhaca meesha ciidamadu joogo dembiyada ka dhaca kamiska militariga kuwaasina waxa la yara yaro waa dembiyo ciidan waxay kala dembiyo ciidan maaha dembiyo ciidan maaha ee dembiyo maxkamadaha caadiga ayaa leh hadda dacwada maxka dacwadaha waxaa qaada maxkamadaha militariga dacwadaha argagixisada dareerkaba dhowr arrimood bay u qaadaan kow qolada ciidamada waxay leeyihiin nimanka waa niman sida ciidamada u tababaranoo waa niman usoo duulay si ciidan oo kale oo markaa annaga ciidankaaba iyo haddee basku ciidan ba ay yihiin hab ciidan u habaysan yihiin annagaa qaadayna kow waa dambiyada argagixisada laba waxay leeyihiin iyagu waxay haystaan amnigii iyo ciddii ilaalinaysay iyo waa niman ciidan ciidan bay haystaan saddex maxkamadahan caadiga lix iyo toban baa laga dilay kansoor iyagoo shaqada haya cid ilaalisa ma jiro walaa askari ilaaliya maxkamadda marka la joogo askari ilaaliya oo ninkaa garsooraha ku ilaalinaya meeshiisa ma jiro waxa baqaya nimankii garsoorayaasha waxay leeyihiin anigoo dawlahaas anaga oo nalagu dilaya nalaga daayo saddexdaas sababood awgeedba dawladaha imanka maxkamadaha militariga qaada laakiin waa jiraan iminka garsoorayaal aanu tababarnay waanu u diyaarinayno inay noqdaan ay qaadaan dawadaha maxaa argagixisada iyo lacagbareeda waa labada waxa usii darada waa mahadsantaha guddoomiye dhegeystaha xigan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid ilka xanaf
bismillahi magacayga walaal waa axmed xuseen ibraahim oo jooga magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare guryahan dambe aada iyo aada bay dadka soomaaliya dega gaar ahaan muqdisho uga cabanaya garsoorkii iyagoo ka sheeganaya cadaaladaro fara badan madaxweynaha soomaaliya wuxuu in fara badan isku dayey in uu wax bedeli badan ku sameeyo garsoorka soomaaliya sidaa darteed guddoomiye waxaan weydiin lahaa maxaa kaaga qorshaysan inaad cadaaladii soomaaliya dib usoo celiso garsoorkii aad hagaajiso aada samayso dib cadaaladeed su-aashaasaan weydiin lahaa guddoomiyaha waa mahadsantaha walaal weydiin- haye weydiin guddoomiye horta maxkamada horta marka ugu horeysa adigu war ma haysid hargeysaa joogtahay garsoorku waa ka madax banaan yahay adaa kale inaad ogatan leeya in la hagaajiyo oo la dayo oo wax laga bedelo no sidaa maaha waa faragelin haddii lasoo farageliyo maxkamadaha iyaga way ka madax banaan yihin waaxyaata dhacaad imkaaniyaadkiiyaanu ku shaqaynahay waxaa nooga qorshaysa waxa weeyaan imkaaniyaadkaanu ku shaqaynahay ee wax ku bedeli lahayn aan dad siin lahayn ee shaqo ku qaban lahayn oo ku hagaajin lahayn ma haysano ilaa taa la helana nin kastaba ha yimaado wax laga dhab kara ma jiro deg way jirtaa dad baa leh doonaya inay maxkamadaha bedelaan dadka jooga oo dad kale keenaan iyadoo haddana laleeyahay dacwadii waxaa la reform garaynaya maxkamadii ee reformkaasi haddii aad ujeedinaysa mid aan anigu wato qof aan anigu jeclahay qof aan anigu doonayo inuu ii shaqeeyo oo haddana aan leeyahay waa garsoore madax banaan oo haddana aanay max- madax banaansi jirin ay tahay adiga waxaan raba sameeyo markaa dee cadaaladiyaada taasi waxba u tari mayso garsoorkiina waxba ka tari mayso ee waxa weeyaan dad eh, aqoontaay lahaayeen ee maha in wadaagta dalkeena lama intixaamo inta badan dadka intixaan laguma qaato waad aragtay wa- intaasoo nin baa la qaadanaya waa hoos baa loo qaadanaya lama ma it's very few inta inta public la dhiga la yidhaaho walaahi ninkii doonayo waa kaas ka soo qayb galo annaga waxaa noogu qorshaysan waxa weeye haddaan hormeera ka soo qayb galo haddaan wax qori lahayd haddaan hagaajin lahayna imkaaniyaad iyo soo dhaqaalihii iyo lacagtii loo baahnaa ma hayno markaan helo keliya ayuumaan ayuumaan isu dayi karnaa inaanu wax hagaajiyo oo gacanna nala siiyo laakiin gacan fara farayn ay ahayn gacan daacada aanu helno markaanu helno
Een, waa mahadsantaha guddoomiye waxaa jira in la sameeyey een, guddi dibu eegis een, hay-adaha cadaaladda ahaa Een, guddigaasina waxa uu ka yimid dhanka wasaaradda xaggee ayay ahayd inuu ka yimaado Een, sharciyadiisase ma ahayd mid ansaxa
wallahi aniga warmarka waxaan jeclaa in mar guddi ad hoc committee committee ad hoc ah oo madax banaan sida iminkaa sheegayo kala ah si cadaalada usoo ulalas ee inay meel ka timaado oo meeshaas cidday u baratay iyada inay hagaagsanto meesha la geliyo aniga nalama hagaagsana hadday doonay doonaya inay noqoto wax dadka soomaaliyeed dadka oo dhan u dhaxeeya waxay ahayd annagana lagama kashan badaa kulli xaal wax kale oo laga weydiiyey garsoorka ma jiro sida imika sharci la gudiyey maalin dhaweyd baa la gudiyey sharciga nidaamka garsoorka waxaana ku waa nidaamkii garsoorka laga shaqeynaya waa garsoorka anagu gacanta ku hayno kale wasaaraddaa gudisay oo aan waxba naga weydiin oo aan kala aanaan ku lahay waxay ugudisay baarlamaanka ugudisala waana sharci dhiman oo waxaa leeyahay gudisa sharciga nidaamka garsoorka waan xeeraalina ku jirin oan maxkamadaha gobolooyinka ku jirin oan maxkamadda soor ku jirin oo aan mid military ku jirin hadday garsoorka waato marka maxkamadaha keliya caadiga yaryar ee maxkamadda sare iyo xabsaanka iyo gobolka ee ee ee maxaa federaalka ayuun baa loo sameeyey intaasna kuma fila waa sharci dhiman sharci haddii anagu anagoon talo ku leenahay hirgala ma aha waa in la joojiyaa ilaa waxyaabaha sheegayno lagu soo daro marka hadeer waxyaaba badan badan badan baa kulley baan uma tacliinaa idaacadaha awda waxyaaba badan badan badan oo ka dhiman garsoor oo aan loo qabanayno kolleyba aan imika la qabanayn ayaa jira oo loo loo golay n waxaa haddaa su-aalihii dadka ku weydiiyeenna ku jirtay n adnaa soo hadal qaaday ma waxaa jirta faragelin madaxda dowladda oo idinkaaga timaada haddii aad tihiin waaxida cadaaladda
faragelin way jirtaa faragelin way jirtaa way jirtaa idan wa inaan imika kusii dheeraado faragelin way jirtaa waa kan kuu sheegayba de waxyaabaha kuu sheegayba waa ka mid oo garsoorka lagu daynayo arrimihiisa iyo siduu siduu u arkayo noo dhiso matalan guddiga adayga garsoorka guddi baa dhintay guddigaa waktigiisa baraal la sameeyey guddigaasi weli way taagantay weli ilaa guddi kale oo bedesho la sameeyo meeshu ma banaananayso dowladnimada ma ogola meel iska banaane way jirtaa waa la ignoranaya laakiin lama rabo waad arkaysaa inaan la rabin guddigaa walayeedinta oo aan la doonayn gacan la siiyo oo lagu shakeeyo marka wax badan baa jira laakiin maaha wax kusocda wax soba soomaalida dhexdeeda weye
waa mahadsantaha guddoomiye n waxaa jirta in markaasi ay ay jiraan cabashooyinka hadda dadka sida aad sheegtay waxaa ka mid a in laaluushka ilaa maxkamadda sare uu gaaray oo mararka qaar maxkamaddu ay qaado xukunno cadaalad darraa oo aan mid ahayn oon laba ahayn dad badan oo ka cabanayana waa ay jiraan marka ma la dhihi karaa nidaamka cadaaladda inkastoo faragelintaasi jirto culeysyadaas adinkeeda haysta laftirkeeda ay jiraan in haddana musuq maasuqu uu ku xoogan yahay shaqooyinkii laga sugaayay garsoorka dalka
ilaa imika saddex bob baa lagu dilay garsoorayaal ama arrin garsoor oo dacwada ku saabsan lagu dilay way xun tahay weliba africa way xun tahay hadiga jeer garsoor waa dhibaato waxaa ninka guddoomiyaha maxkamadda kenya wuxuu igu yidhi waryaahaya haddii lagu yidhi guddoomiyaasha imika kula shaqeeya way xun yihiin ee bedel waanku yidhi wuxuuuhi anaa sameeyey kabrada ahaa anaa bedelay kuwa kala qaatay wallaahi kuwa dambea ka daran buy kuwa dambe ee iyagu aan weliba waxba cuninba oo waxba hore u arag ayaa u daranba e waxba maqline kuwaad haysato intaad hagaajin karayso hagaaji kolba qofka xunaad aragtana iska eri buy laakiin kuwan xaaq oo qaar cusub oo qaado oo gebigooduba hor leh weligaa hayeelin buu yiri adeer waan ogahay waan ku sheegay hadeerna wax waa jiraan badwitraay warkaas dacwadadan saddex jeer saddex jeer afar jeer anigu dubu galaa oo galaa oo galaa oo dacwada maxkamadaraisay in haddana dubu galaa oan arkaan in qalad lagu sameeyey marka adeer meesha waa kuwa waa ma jirto anigu odhanayo boqolkiiba waa boqol laakiin intaanu kari karno waa hagaajina waa isku daynaya inaanu hagaajin loo toosiinayo waa mahadsantahay dhegeystayaashaan markana su-aasha siinayna inagoo gabagabadeena kusii socona walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlaysid iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya caydiid ilka xanaf
wala waa mahadsantaha magacay waxaa la yidhaha cabdi khayr soofe mudane ilka xanaf sideedaba ummadii waxay ka dhimataa ama ka noolaataa waa cadaaladda waa mar haddii haddaba
ninka ma ma ka hadlaa ninka ma la hadlaa adeero ha wuu ka jo ha su-aashaan ku dhamaystaa haddaba mabaana mabaana dhamaynin cadaalad anigu hayna waa garsoor dad ka dhexeeya laba qof okay haddaba garsoorka haddaba Eh, mar haddii tahay guddoomiyihii maxkamaddii sare arrinka musuqa iyo cadaaladda iyaad ka hadashay ee noqotay mid had iyo jeer soona noqota oo een, diiwaan kasta oo kusoo baxa arrimaha marka laga hadlayo soomaaliya ay noqotay midda ugu hooseysa adduunkaas dhan ee labada boqol iyo xoogaaga wadan ah oo cid kasta leh aan noqonay mid aan jirin wanahayo wanahayo kiisas cadcad oo leedahay een, laba qof oo iska haysay mid mid qaylinaya yaan dhegaysan mid kale waxaa la hayaa kiisas cadcad oo soona noqday oo dad la dilay leh oo garsoorayaashii hoose haddaba su-aasheedu waxay tahay garsoorayaasha een, marka ay sameeyaan xadgudub oo xeerkii ama laaluush ha qaataan ama qof nool ha iibsadaan ama dad hantidiis ha qaataan ama kuwo ishaysta cadaalad darra ha u kala qaadaan maxay tahay sababta maxkamadda sare aanay u lahayn hannaan iyo barticool tillaabo looga qaadi karaa garsooraha xadgudubka sameeyey si nadiifa u hadladeen hay dad iibsadaa ma jirin waxa uu ku Ah, leeyahay adiga waan ka baxaya anigu hay een, dad wax iibsada okay su-aashaada u gudub marka cabdiqeyr su-aashu waxay tahay maxay tahay sababtu een, hannaan iyo barticool ay u yeelan laadahay maxkamadda amaba aanay u lahayn tillaabo looga qaadi karo garsoorayaasha markay xadgudub sameeyaan waayo adeeg tallaabada wax soo uga qaadaysa waayo adiga ku dhiiba yahay ninka garsooraha waxaad doonaysaa inaan la socodsiiyo marka hore waa laydin kaa dacwada yaa lagu faragelin go-aanku gaaray sharcigu wuxuu leeyahay ninkaa garsooraha dacwo go-aanka uu gaadho dembi dacwad dembi iyo mid sibila midna looma raaci karo walaalow sharcigu saasuu leeyahay waxaana looga jeedaa hadduu labadaa ka baqayo cadaalad ma samayn karo haddii isagoo labadaa ka baqayo uu cadaalad xumo sameeyo si kalea wax looga qabto waa maxay golaha adeega garsoorka ee lagu sheegaya wuxuu mas-uul ka yahay arrimahaas haddii la cadeeyo laakiin dabcan dabcan ractaan baa laga qaadan karaa taasina waan kula qabaa inaana cidina go-aanka oonu dembi ahayn garsooruhu gaara laakiin waxa laga hadlaya waxa weeye waa xadgudub uu sameeyo garsooraha sida laaluush cad oo uu qaatay oo markhaatiyaasheedii la hayo waxaa jira maxkamadda sare ee adduunka ama muslima ha ahaadaan ama gaale waxay leeyihiin barkool iyo hanaan Cabdiqayr, laba looga guddoomiyaha qaado.
kula hadla.
taasi maxayna u jirin Guddoomiye. hay guddoomiye dad wax cadayn karaya dad wax cadayn karaya oo dadka qofkaas inuu laaluush qaatay ama qof dembi intuu si cad u xidhay ama si cad intuu karno waa wax lagu saalay walaya bile ee ma la helaya wey waa dadku wasa yidhaahaan hadalka markii lagu timaado lama hayo oo meelo waa la wadaa walaya bile cabdiow guddoomiye hadda adiga waayo aragnimadaada cadaaladda muddada aa kusoo jirta markaa fiiriso maxaa ku qiimeyn lahayd cadaaladda soomaaliya taalla ee adiga hadda garsoorka soomaaliya yaalla iyo cadaaladda aad adigu hadda madaxda u tahay maxaa ku qiimeyn lahayd waxaa waxaa ku qiimeyn lahaa inay ta ugu wanaagsan ee la heli karo iminka markaad eegto taayda marka siday taa la eego ta ugu wanaagsan ee la heli karo weeye laakiin ciddii wax cadaynay laba laba arrimood waa in la joojiyaa dadkan lacagta la ordaya waa inay joojiyaan kow dadku dadku waxay arkaan ee qaladkaana waa inay soo sheegaan oo soo report gareeyaan oo arkaan qaladkaasaa dhacay saasaa la sameeyey wax laga qabto haddii labadaa la helo okay laakiin inta odhan waxaa ka daran ninka garsooraha waxaa wuxuu kaga kaaftoomaadeen waa inuu helaa in wax la siiya sida dhulka aad kalaad aragtayba ninka garsooraha mas-uuliyad weyn baa loo dhiibay garsoor baa laleeyay kala saar ayaro wuxuu ku noolaado oo ku filan waa in la siiya waa inagu dalka dhibaata ku sugan inagu wax badan ma haysano wax walba way nagu yaryihin laakiin way loo roonaadaayo weliba xagga amniga gaadiidka guriga looga roonaado laga aada umahadsan tahay guddoomiye inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ibka xanaf tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal gabadh iyo gambooleytay ahaataba gaboodfalladii haweenka soomaaliyeed ay bulshada ka mudan jireen tiro ma lahayn waxbase yaanan raadraacooda dambe ku cabeebine ilihii hore ee halkan aan ka soo tabiyey aan raaciyo siyihii loola dhaqmi jiray qaarkoodoo aniga ila silloon raggii horese ugu jiray tilmaamaha wan wanaagsan ee ina hebel inay naagdoor tahay ay ku garan jireen haweenaydu ninka ay u dhaxdo waxaa u bannaanayd inuu wax walba ku falo aan ka ahayn inuu ruuxa weysiiyo haddii kolka intuu garaaco ay ka cadhooto reerkii dhalana ay u cadharto marnaba looma garaabi jirin siduu hidduhu ahaana waxaa aabbaheed laga fili jiray in markiiba uu ku soo celiyo gacanta ninkii ay ka soo baxsatay iyada oo aan la weydiin sababihii ay kaga timi dhinaca kale waxaa anshaxyada wacan uga mid ahaa haweenayda inta la garaaco in haddana laga filo inaysan baroorana ay shib tiraahdo oo usha jeedalka iyo gacansaarka ninkeeda ay ku raalli noqoto allaha u naxariistee abwaankii la odhan jiray xaaji maxamed axmed liibaan oo murtida rabbi ka buuxiyey aan ku masuugi jirin ayaa beri noo deexday maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ooryaha midooda xilkaska ah tilmaan laga siinaya ayuu sheekada noo mariyey wuxuu yidhi nin baa reer xididkiis ku ahaa mindhismo ama inan la yaal sida soomaalida qaarkeed ay u taqaan haweenaydii u dhaxday reerkii dhalay ayuu la deganaa markaasoo kalena ninka gabadha qabaa waa is ururiyaa wuxuu kolkolka qaarkood iska doondoonaa xishood aanu u dhalan isaga oo iska ilaalinaya wax walba oo reer xididkiis ay ku qoonsan karayaan xaaji maxamed oo sheekadii noo wada ayaa yidhi habeenkii dambe ayaa gabadhii iyo ninkii qabay shaydaan isku qaaday waa murmeen saa hadalkii baa ka taagtaagmay dabadeedna ninkii oo dhab u cadhaysan ayaa gacanta la helay xadhig adagoo jaro loo yiqiin wuxuu ahaa xadhig lo'da iyo fardaha lagu qaban jiray haddii wax lagu dhuftana sida jeedalka u yeedha kii buu gabadhii saarsaaray oo dubka kaga murxiyey aabbaheed iyo walaalaheed oo dhawaaqii jaruhu uu maraha dhagahooda ku dhacay ayaa oogsaday gabadhii iyo ninkeediina hugunkoodii ayaa soo gaaray markaas bay ka cabsatay intay xaggooda u soo dhaqaaqaan in ay soo dul joogsadaan halkaasna uu saygeedu ku ceeboobo maxay kolka yeeshay xaaji maxamed axmed liibaan oo su-aashaa ka jawaabaya ayaa yidhi xilkas bay ahayde iyada oo ka dhigaysa wixii jaruhu ku dhacay inuu ahaa sac lo-dooda ka mid a reer aabbaheedna hadalka cod dheer ku gaarsiinaysa ayay tidhi hebelow jarahaas sac lala dhacay caano dambe laga maali maayee annana nacfila-aan hana dhigin adiguna ha isxoolatidine neefka sida u dhaan markaas bay raggii reerka ee ku soo socday dib isaga noqdeen saahid qamaana inan uu markaa mehersaday ayuu kula dardaarmay gabacaan noqday kaasoo uu ugu kala dhigdhigay dabeecadaha wan wanaagsan ee uu rabo inay yeelato iyo kuwa aan fiicnayn ee hadduu ku arko ay ku kala tegi doonaan iyadana uu kaga maarmi doono waxaa haddaba waxyaabihii uu faray ka mid ahaa haddii intay wax bi'iso uu ul kala daalo inay oohinta isku celiso oo baroorteeda aanay dadisyadu maqal wuxuu yidhi usha aniga oo kula dhacood meela ka ilduuftay inaad oydo inaad aamustaad ku arrin dhaantaaye ad ha cabanin aabbow ha odhan hanase awtaamin ayaan iyo ayaan naag xun baan umalka daynayne adoo uuballayn reero kale yayan ku ogaanin si kastaba ha ahaatee kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii markii la soo gaaray ayay waxay iska beddeleen muddo qarnayaala indhihii uu raggu ku eegi jiray dumarkoodii siyaaraha guraacan ay kula dhaqmi jireen taasina hadiyad ay fudayd ku hanteen ma ahayne waxay ahayd mid ay ku tabceen dabadeedna laga dafiri waayey xilligii gobonnimada loo dirirayay ayaa waxtarkoodii aad u soo shaac baxay naf iyo maalba way u hureen kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii maalintii ha noolaato markii xorriyadda awgeed ay xawataaka u godgashay markii xariimo godani ay maalkeedii ku bixisay markay qaraarac guryaheedii iyo suuqad wixii ay lahayd ay naadigii cusbaa ee xisbigan wax uga gaday markii timira cukaash oo sagaalkeedii go'ay ay xabsiga kismaayo ku umushay markaas baa la aqoonsaday nin baan ahay iyo naag baa tahay inaan wax lagu ahayne inta uu nool yahay wixii uu taro in aadanuhu ku qiimaysan yahay xirsibaar cabdillah sabiiq oo ka mid ahaa odayadii swal taageeri jiray uguna horreeyey raggii aqoonsaday halgankii gobonnimada waxtarkii uu dumarku kaga qayb qaatay waa kii odhan jiray dhallinyarada soomaaliyeed dhiidhi baa galayee dhaxalka iyo taariikhdibay dhab u ogaadeene dhulkooday arkeen inaan cid kale libin u dheelmayne dhibtana waxay garteen raaxadii oo dhankaa ka ahe dhuudhuumashadu waa raggoo dhabarku muuqdaaye dhaliil ma laha naagaha midii uu xildhibayaaye dhigta dumarku googaradihii dhaarna wuu maraye dharkii waxay tosheen lagu yiqiin dhiila ruux qaba eh waa kaa surweelada ku dhacay toban dhalkoodii yabgu afka carabta qoraxda waxaa lagu yidhaahdaa ashams caynta xagga naxwaha markii laga eegana waa magac dhadig dhinaca kalena dayaxa waxay yidhaahdaan alhilaal ama alqamar cayntooda naxweedna waa magac lab lama mooga haddaba sida noolaha ifka ku nool ay labadu ugu kala nacfiroon yihiin iyo maalin qura haddii qoraxda la waayo sida aan dunida loogu dhaqnaadeen dayaxase mid reer miya ahi inuu ku dheelmado iyo mid gabyaa ahi inuu gabadh uu jeclaaday ku tilmaamo ha joogtee wax badan aadanaha uguma toora macnahaas ayaa waxaa la soransiiyey gabyaagii carbeed ee abutayib almutanabbi la odhan jiray qarnigii afraad ee hijrigana noolaa isaga oo markaa marti u ah sayfudowla alxamdaani oo ahaa amiirka imaaraddii xarab ee dadweynihii shaam loo yaqiin ayaa waxaa geeriyootay isla amiirkaa islaantii dhashay gabay baroordiiqa oo gabyaagu uu geeridaa ka tiriyey ayuu ku daray laba meelisoo dulucdoodu tahay dhadignimadu inaanay ceeb ahayn laboodnimadana aan lagu faani karin wuxuu yidhi walow kaana annisaa'u kaman faqadnaa la fudilat annisaa'u cala alrijaali fama ata'niisu lismi shamsi caybun wala atadkiiru fakhrun lilhilaali oo lagu laqbayn karo hadduu sida tii aan weynay dumarku uu ahaan lahaa iyaga ayaa ragga laga sarraysiin lahaa ogowna magaceeda la dhadigeeyey qoraxda ceeb kuma aha dayaxa kiisa labina isaga faan uguma jiro dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduub maanta waa naga intaas wuxuuna toban ku ahaa uguna dambeeyey barnaamijyo toddobaadadii tegay aan halkan ka soo tabinayay kuna saabsanaa sababaha ku wacan in ragga soomaaliyeed ay weli dumarka ka hor joogaan in si buuxda ay howlaha qaranka uga qayb galaan hay-adaha siyaasadda inay ka muuqdaanna ay ugu diidan yihiin runtii dhaqan bulshadeedku wax sahal ku baxa ma aha qarnigan kow iyo labaatanaad soomaalida joogtaase ma aha inay ku hiddo ahaato tii qarnigii sagaaliyo tobnaad waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed faarax idaajaah bal haruun macruuf oo stuudiyaha ugu heliyay qodob iyo labo aan ka codsaday inoo dulmaro mahadsanid furre ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo loola dan lahaa saldhig ay ciidamada nabad sugiddu ku leeyihiin degmada shibis ee magaalada muqdisho weerarka ayaa isugu jiray qarax iyo weliba rasaas ay isweydaarsadeen ciidarka- ciidanka iyo maleeshiyada baabuurka qaraxa ayaa la sheegay in lala beegsaday albaab aan ahayn kan ay dableydaasi doonayeen inay weeraraan ugu yaraan laba ugu yaraan aan dhehe saddex ka tirsan dableyda iyo mid ka tirsan ciidamada amniga ayaa ku dhintay weerarkaasi laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen dowladda soomaaliya iyo midooda afrika ayaa labaduba waxay ammaaneen ciidamada dowladda soomaaliya jawaabta ay ka bixiyeen weerarkaasi D- maamulka puntlandna toban askari ayaa ku geeriyootay labiyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen uu shil ku qabsaday deegaanka lagu magacaabo buuro wadal oo waqooyi galbeed kaga aadan magaalada garoowe ciidamadaasi ayaa ka tirsanaa kuwa loo yaqaana daraawiishta ee hoos yimaada maamul goboleedka puntland askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay waxay dhammaantood ka wada tirsan yihiin ciidamada jiida hore ee deegaanka lagu magacaabo tukaraq oo u dhexeeya garoowe iyo laascaanood ciidanka shilku qabsaday ayaa watay gaari noociisu yahay b g oo uu saarnaa qoriga lidka diyaaradaha
waa tahay sidoo kale mas-uuliyiinta koonfurta kuuriyana waxay maanta hadda sheegeen in ilaa iyo saddex qof ama oo kiisaska cudurka mersi ah halkaasi lagu helay dhakhtar iyo kalkaaliye caafimaad ayaa la sheegayaa inay dadkaasi cudurka laga helay ay ka mid yihiin sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee dalka faransiisko harun haye haatanna dhinacii heesaha nebi ammaanka iyo bal fanaanadii hibe maxamed waa tahay nebi ammaankaasi ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan furre oo idinle intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.